بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu للh رb العاalمين والصلاaة والسلام عlى رsuuل الlh صلى الlه عlيه وعlى آlه وصحبه وسلم اllهma وفقna min الأqوال والأعmاl لma تحibه وترضى ugu horeyn ilaahay تbaaraka وataعaalى ayaa mahad oo dhan iska leh inagu kulmiyey mejliskan cilmiga ah inakoo ku sugan guri guryihiisa ka mid ah faalxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waxaa kaloo runtii mahadsan walaalaha soo qabanqaabiyey yacni waxa weeyaan mejliskan iyo muxaadaradan ee sababta u ahaa iyagana waxaan leeyahay jazaakum allahu khayra aljaza intaa kadib waxaa mowduuceenna caawa uu ku saabsan yahay waa tanbiihu alcawaami waalkhawaasi calaa ahamiyati tacdiimi nnusuus baraarujinta dadka oo dhan lagu baraarujinayo caamadooda iyo khaasadoodaba muhimadda ay leedahay in la weyneeyo nusuusta shariicada ee alkitaabu wasunna alcawaam waa jamcu caama alkhawaasna waa jamcu khaasa marka caamatu nnaas waa dadka jumhuurkooga iyo siday u badan yihiin oo ah dadka aan cilmiga cinaayada u lahayn khawaastuna waa dad gaara oo ku suntan cilmiga iyo cinaayadiisa ama ha noqdaan culimada waaweyn ee mujtahidiinta ah ama dadka raadkooda haya ee baxhiga iyo nadarka ehelka u ah ee ducaadda iyo dalabada ah waa khawaasu nnaas waxaa markaa muxaadaradu ay ku wajahan tahay guud ahaan bulshada oo dhan caamadooda iyo khaasadooda labadaba waayo qof walba waa waajib saaran inuu weyneeyo nusuusta kitaabka iyo sunnada waxaa laga yaabaa ruuxu inuu isweydiiyo maanta oo kale maxaa keenay mowduucaas in lasoo hadal qaado iyadoo mar walba muhiim ah oon laga maarmayn haddana maanta waxa keensaday iyadoo dad fara badan ay ku soo korodhay arrin inagu cusub oo ah in waxa weeyaan aad loo buunbuuniyo aqwaasha iyo madaahibta iyo tacasubka madhabiga ah oo nusuusta iyo adilada aan aad loo tixgelin xaqiiq ahaana arrintaasi waa nafas iyo arrin qariib ku ah dacwada salafiyada iyo sunnada saxiixa ah waayo waxaynu u barannay oo bulshada lagu barbaariyaa addaliil iyo itibaaca in mas'alo kastoo lasoo qaado la isweydiiyo daliilkeeda iyo maxaa tusinaya ama halkay ka cuskanaysaa min alkitaabi wasunna laakiin in aqwaal mujarada uun la daldalo iyadoo aan daliilba la isweydiin ama ummadda iyo bulshadu waxay hore uga bogsatay oo ah tacasub madhabi ah iyo bacdulbidac dib in loogu soo nooleeyo waa arrin runtii khatarteeda le una baahan tambiih iyo baraarujin joogto ah oo bulshada in laga wacyigeliyo ay mudan tahay walaalayaal annusuus waa jamcu nasin waalmaqsuudu bihi waa nusuusu lkitaabi wasunna almunazala nusuusta waa jamcu nasin waxaynaynu uga jeednaa waa nusuusta kitaabka iyo sunnada waxyiga munasalka ah ee rabbi uu soo dejiyey tabaaraka wa tacaala marka nusuusta aynu tilmaamayno in la tacdiimiyo waa nusuusu lkitaabi wasunna wa qaala allahu qaala rasuuluh in kitaabkiiyo sunnada muhimadday lahaayeen la siiyo oo aan la fudaydsan kitaabkiiyo sunnaduna labadooduba waa waxyi munazala min asamaa oo allah waxau ihi subxaanah وأنزل الله عليka الkتاaب والحكمة وعلمka mا lم تkن تعلم وكاna فضل اللhi عaليka عظيما allah waxa u ihi جل جaلاaله ilaahay waxa uu ku soo dejiyo korkaaga nebi allow kitaabka iyo sunnada alxikmaةu hiy الsuنة ilaahay labadabana wuxuu ku tilmaamay biاlإنزاal soo dejin marka sida kitaabku uu waxyi muنزla u yahay ayaa sunnaduna ay waxyi munazala u tahay allah waxau ihi wacallamaka maa lam takun taclam nebi allow ilaahay waxa uu ku baray waxaanad hore u aqoon wa kaana fadlu llahi calayka cadiima deeqda iyo nicmada korkaaga rabbi ku galladaystayna waa mid weyn oo aan fududayn wamaa yantiqu can اlhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa allah waxa uu tilmaamay tabaaraka wa tacaala inaanu nebigu sala allahu calayhi wasalam ku hadlayn wax hawadiisa iyo rabitaankiisa ah oo isaga agtiisa ka yimid laakiinse uu yahay waxa uu ku hadlayaa waxii loo waxyooday oo munazal ah oo waxa weeyaan isagoo aanu la iman famaqsuudu hadihi اlmuxaadara hiya tanbiihu cumuumi الnaas caamihim wa khaasihim calى tacdiimi الnusuusi الsharciya wa cadami اtahaawuni biha bxaali min alaxwaal waxaa ujeeddada iyo dulucda mowduuceenna caawi uu yahay in bulshada lagu baraarujiyo weynaynta nusuusta kitaabka iyo sunnada oo marnaba aan la fudaydsan wa taqdiimiha calى aqaawiil الrijaali waijtihaadaati اla'imati wa taqriiraati اlculamaa iyo nusuusta kitaabka iyo sunnada in laga horreysiiyo aqwaasha ragga iyo ijtihaadaadka a'imada iyo culimmadu waxyaabaha ay qarirayaan ee waxa weeyaan ay ku qowlayaan واstishcaaru cadamati الnasi cinda kuli masأalة wa cadam اlguluwi fi sardi اlأqwaali اlmujaradati can اladila fma min baطili aw khaطأi ila wqad yuujadu man qaala bihi min bayni اlculamaaء fatatabucu الrukas waaqaawiil اlculamaaءi biduuni daliil huwa maxdu اlinxiraafi can الsawaabi wالsadaad inaan markaa lagu talax tegin sardinta la sardinayo aqwaal aan daliil lahayn oo mujarad ah oo qaala fulaan iyo qaala callaan mooye daliil aan cusganay waayo waxaa laga yaabaa baatil kasta ama gef kastoo hore u dhacay in la helo haddii la baadho uun cid tidhi cid ku qowshay oo culimmada ka mid ah marka rukaska culimmada iyo aqwaashooda aan daliilka lahayn haddii la tatabuco iyada oo lagu andacoonayo in loo fudaydinayo ummadda oo xarajka laga rafcinayo waa inxiraaf sawaabkii iyo sidii toosnayd laga baydhayo waayo waajibku waxa uu yahay in aqwaasha ahlulcilmiga iyo a'immada inkastoo ay wen yihiin la ogaado deliilku inuu ka wen yahay marka qowlka deliil kalena lasoo bandhigo ka aan deliilka lahayna xataa haddii lasoo bandhigo dadka loo sheego inaanu deliil lahayn oo laga xoog badan yihi waxa uu yihi sulaymaan ataymi calayhi raxmat ullah sida ibnu cabdilbar uu kaga wariyey jaamicu bayaan ilcilmi wa fadlih mujalladka labaad safxada sagaashan iyo kow waxa uu yidhi in akhadta biruksati kuli caalimin ijtamaca fiika sharu kulluh waxa uu ihi sheekhaas haddaad caalim kasta ruksadiisa iyo qowlkiisa daciifka aada qaadato waxaa kugu kulmaya shar oo dhan dee sheekh walba intuu ku gafay haddaad qaadato oo tidhaa alla ileh halkanaa fudud oo dabacsanid wax ka doon dee shar oo dhan baa kugu kulmaya oo xaqa waad ka ambanaysaa walaalayaal haddaba maadaama maqsadka muxaadaradu arrintaa aan tilmaamay uu yahay waxaynu kaga hadli doonnaa muxaadaradan calaa maxaawira arbaca afar mixwar ama faqro ayaynu kaga hadli doonnaa mowduucan muhimaddiisa mixwarka ugu horeeyaa waxa weeye ayna almarjicu cinda alikhtilaaf wa hal khilaafiyatu lmas'ala xujatun yasqudu biha annadar horta marka horeba marka la ysqabto ama masale ay timaado halka layskula noqonaya waa halkee ma aqaawiisha ragga iyo madaahibta mise waa meel kale haddiiba se mas'aladu ay khilaafiye noqoto bayna alculamaa khilaafnimadeeda ay khilaafi tahay ma xujo nadarka iyo daliil in loo raadiya ay ku dhacaysaa oo waxay ku kooban tahay waa khilaafiyo dhaaf oo dhinacaa doonto ugu dhaqan mixwarka labaad ee aan ka hadli doonaa waxa uu yahay aqwaalu la'imati fi itibaaci sunnati wa tarki aqwaalihim almukhaalifati lahaa hadallada ay a'immadii hore waaweynaa ka yidhaahdeen raacitaanka sunnada iyo in laga taga hadalkooda oo aan la qaadan sunnada hadduu ka baydho oo ay khilaafaan mixwarka saddexaad waxa uu noqon doonaa aqsaamu nnaasi fii akhdi ddiin maanta dadkiiba malaha muqallida laga wada dhigay oo haddii la yidhaahdo qaala alimaamu shaaficiyu kada inaan laga baydhin baa la doonayaa laakiin bal dadku qaadashada diinta qaybaha ay ku leeyihiin ma wada muqallida mise nin walba xil gaaraa saaran mixwarka u dambeeya ee gunaanadkiiyo khaatimadu waxa uu noqon doonaa biidni illaahi jala jalaaluh wujuubu xurmati الnasi wa tacdiimuh wa ana dalika min tacdiimi munzilih waajibnimada ay waajib tahay naska kitaabkiiyo sunnada in la xurmeeyo oo la xaq siiyo oo la weyneeyo iyo weynayntaasi inay ka mid tahay weynaynta allihii soo dejiye la weynaynayo waana gunaanadka iyo nuxurka iyo muhimadda mowduuca halka aynu ku khatimaynaa waxaa ugu horeeya ayna almarjicu cinda alikhtilaaf wa hal khilaafiyatu lmas'alati xuja yasqudu biha annadar horta marjica iyo halka layskula noqonayaa marka laysqabto waa halkee waa muhim in makaanka la tacriifiyo mas'aladuse waa khilaafi miyay xujo u noqonaysaa in nin walba dhinacuu doono u daaqo ama waxa weeyaan aan dib bedeli loo raadin oo la yidhaho waa khilaafiye aduu ka doora aqwaash walaalayaa ugu horayn ina allaha tabaaraka wa tacaala lama khalaqa alkhalqa arsala ilayhim rusula wa anzala calayhim kutuba liiqaamati alxujati wa bayaani almaxajati wa qaطci almacdirah ilaahay marka uu khalqiga uunka uu abuuray ee uu unkay waxa uu usoo diray rusul waxaanu ku soo dejiyey kutub waxa uu rusushaa usoo diray kutubtaana usoo dejiyey inuu xujada ku oogo maxajadana u caddeeyo cudurdaarkana laga jaro oo marmarsiya aanay helin iyo meel ay ku leexdaan ilaahay waxau yihi rusula mubashiriina wamundiriina lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujat bacda rusul allah tabaaraka wa tacaala waxa uu soo diray rusul dadka u bushaaraynaya una digaya waxay muuminiinta raacday ugu bushaaraynayaan janna gaalada caasidee ka baydhana waxay ku cabsi gelinayaan cadaab oo ay uga digayaan waxaa rusushaa rabbi u soo diray si aanay dadku ilaahay korkiisa xujo ugu helin rusushaa dabadeed oo wax ay ku marmarsiyoodaan hadhow qiyaamaha aanay helin xujadaa lagu oogay iyo marmarsiyaha laga jarayna waata ilaahay ku caddeeyey fii suurati taaha oo allah waxau uhi subxaanah walow anna ahlaknaahum bicadaabi min qablihi laqaaluu rabbana lowlaa arsalta ilayna rasuula fanatabica aayaatika min qabli an nadilla wanakhza allah waxau uhi subxaanah haddaanu ku halaagi lahayn cadaab rasuulka horti ay min qabli irsaali rusul min qabli irsaali rasuul intaan rasuulka loo soo dirin haddii la halaagi lahaa oo cadaab lagu sallidi lahaa oy sidaa ku tegi lahaayeen aakhiro waxay hadhow odhan lahaayeen rabbanaa lowlaa arsalta ilaynaa rasuula rabbigayow maxaad rasuul noogu soo diri weyday fanatabica aayaatika min qabli an nadilla wanakhza si aanu markaa u raacno aayaadkaaga intaanaan dulloobin ee aanaan hoogin marka xujaday hadhow qabsan lahaayeen waa taa lagu tilmaamay fii suurati taaha waana ta laga jaray ee aan hadda u hadhineen baaqiga u ahayn waayo waxay ku marmarsiyoon lahaayeenba waa laga gooyo waa laga jaray oo rusushii waa loo diray kutubtiina waa soo gaadhay ilaahayna tabaaraka wa tacaala wuxuu xukumay inaanu cidna cadaabayn ilaa uu xujada ku ogoo rasul u diro wamaa kunna mucadibiina xataa nabcata rasuula watacabadana allahu biitibaaci hada arasuuli اlbashiiri wاlkitaabi اlmuniir ilaahay waxa uu inagu addoonsaday rasuulkaa bushaaraynayee digaya raaciddiisaa rabbi inagu addoonsaday iyo kitaabka xaqa iyo baadilka kala iftiiminaya itabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tatabicuu min duunihi awliyaa qaliila ma tadakaruun allah waxau ihi subxaanah waxaad raacdaan waxa laydinka soo dejiyey rabbigiin xaggiisa raaca oo ha ka baydhina waxyigaa munasalka ah ku sugnaada oo dhinacna ha u dhaafina isaga sokadii wax kala ha raacina aaraa iyo aqiise iyo ahwaa kala ha raacina qaliila maa tadakaruun waxa yar intaa waantoobaysaan ee wax qaadanaysaan walaa nus'alu yowma alqiyaamati can fulaanin wacallaan wa can madhabi fulaanin wa imaami fulaan wa inamaa nus'alu can mowqifina min almursaliin berri qiyaamaha marka layna soo xaadiriyana laynama waraysanayo hebel iyo hebel mashaafici baad ahayd mise xambali baad ahayd mise xanafi baad ahayd mise maaliki baad ahayd lagu weydiin maayo waxaase lagu weydiin doonaa mursaliinta mowqifkaad ka qaadatay miyaad raacday mise waad ka baydhay waxay kuula yimaadeen waywma yunaadiihim fayaquulu maada ajabtum lmursaliin allah waxaa uhi subxaanah waxaa xustaa nebi allow maalinka alla u dhawaaqayo ee uu ku odhan doono maxaad rusushii ugu jawaabteen su-aasha maanta u baahan jawaabteeda inaad diyaarsato waa taa waa maada ajabtum lmursaliin maxaa rusushii ugu jawaabteen walaysa alxaqu maxsuura fi lmadaahib alarbaca mujtamicatan walaa fi afraadiha bal ilxaqu qablaha wa bacdaha walaysa maxsuura biimaami mucayan bal huwa mawjuud fi nusuusi اlwaxyayn famaada bacda alxaqi ila adalaal faannaa tusrafuun xaqu kuma koobna oo maxsuur kuma aha madaahibta afarta ah iyo kuwa kala toona iyagoo mujtamacoo midaysan xaqu dhexdooda kuma koobno oo lama odhan karo afarta kama dhex bixi karo iyagoo afraad oo keli keli ana kuma koobna oo madhab fulaan baa xaqu maxsuur ku yahay lama odhan karo imaam gaarana xaqu waa ku kooban yahoo isaguunbaa loo daba fadhiisanayaa diinta lama odhan karo wuxuu xaqu ku kooban yahay nusuusta kitaabka iyo sunnada maxaa markaa xaqaa ka dambeeya waxyiga ku sugan baadi mooye wax kale xaggee laydiin duwayaa ee xaqa uga baydhaysaan sheekhulislaam ibnu taymiya majmuuculfataawaha waxa uu ku yidhi mujalladka sagaal iyo tobnaad safxada sagaal iyo lixdan wاlmaqsuudu bihada اlasl ana man nasba imaama faأwjaba طaacatahu muطlaqa اctiqaada aw xaala faqad dala fi dalika kaa'imati اdalaal الraafidaةi اlimaamiya xayثu jacaluu fi kuli waqti imaama macsuuma tajibu طaacatuh fainahu laa macsuuma bacda arasuuli salى اllahu alayhi wasalam walaa tajibu طaacatu axadi bacdahu fi kuli shay intaha kalaamuh waxa uhi shaikhu lislaam ibnu taymiya calayhi raxmat ullah waxaa asalkaas looga jeedaa oo maqsuudku uu yahay in ruuxa imaam u taaga dadka ee u nasbiye u yeela imaam gaara dadka ee yidhaha imaam hebel baad ku daba fayshan tihiin faأwjaba طaacatahu muطlaqan اctiqaadan aw xaalan faqad dalla fi dalik waxau ihi qofka imaam dadka u nasbiya ee u taagee imaam u sameeya si mudlaqa oon kala reebid lahayn oo caamana ugu waajibiyo ummaddu inay addeecdo oo isaga wax walba uga dambayso qofka sidaa sameeyaa faqad dalla fi dalik alla ilaahay arrintaa waa ku hallaabay ee kuma hanoonin kaa'imati dalaali raafidati alimaamiya sida imaamiyada baadida ee raafidada imaamiyada ah a'immadaa hallowday sida caadada u ah xayثu jacaluu fii kuli waqtin imaama macsuuma tajibu طaacatuh waayo raafidada imaamiyada ee hallowday waxay xilli kasta iyo wakti kasta dadka u sameeyeen imaam macsuuma oo agtooda aan qaldamin oo in la adeecaana ay waajib ku tahay ummadoo dhan ayay samaysteen marka qofka sameeya siday kuwaasi sameeyeen wuxuu u lumay siday kuwaasi u lumeen raafidadu fainahu laa macsuuma bacda arasuuli salى اllahu alayhi wasalam waayo nebi moxamed dabadi calayhi الsalaatu wasalaam cid macsuumoo gef ka dhowrani ma jirto ruux walba wuxuu u bandhigan yahay inuu gafo iyo inuu asiibo labadaba walaa tajibu طaacatu axadi bacdahu fi kuli shay nebi moxamed dabadiina qof ay waajib tahay ma jirto wax walba in lagu yeeloon laga baydhin bal ruux walba xaqa wuxuu ka asiibana waa laga qaadanaya wuxuu ka baydhana waa lagaga baydhaya waxaa kaloo yihi shaikhu lislaam ibnu taymiya fii minhaaji sunna nabawiya mujaladka saddexaad safxada laba boqol iyo saddex alwجه الثامن أن أهل السuنة lm yqل أحad minهm إna إجmاع الأئmaة الأربcaةi xujaة macsuumة wujuudii uu tirinaayey waxa uu sheekhu yihi wejiga sideedaad waxa weeyi in ahlu sunnaha أxad ka midii anu odhan afarta imaam ee shaafici iyo maalig iyo أxmed iبnu xambal iyo abu xaniifa afartaa imaam ijmaacoodiiyo waxay ku kulmaan waa xujo la dhowray oo aan la dhaafi karin ruux ahlu sunnihii kuma qowlin oo afkiisa ma soo marin walaa qaala ina alxaqa munxasirun fiiha axadna ma odhan buu yidhi shaikhulislaam xaqu wuxuu ku kooban yahay afartaa imaam madaahibtooda wa inamaa kharaja canhaa baail wixii ka baxa ka baxsanna waa baail cidina ma odhan bal idaa qaala man laysa min atbaaci اla'ima ka sufyaan aلthawri wاlawsaaci wاllayt bni sacdi waman qablahum waman bacdahum min almujtahidiin waxa uu sheekhu yidhi iska dhaaf sidaa inay cidi ku qawshe cidina caynkaa ma odhane haddii au yidhaahdo oo uu ku hadlo axad aan ka mid ahayn atbaacda a'immada afarta ah sida sufyaan athawri iyo awsaaci iyo leyt ibnu sacad iyo ciddii ka horraysay ama ka dambaysay culimmada waaweyn ah axad kuwaa ka mid ihi hadduu yidhaahdo qowlan yukhaalifu qowla ala'imati alarbaca hadal khilaafsan hadalka afarta imaam rudda maa tanaasacuu fiihi ila allahi wa rasuulih waxa uu sheekhu yidhi afarta imaam iyo a'immada kale khilaafay oo isku dhan waxay isku khilaafeen waxaa loo celinaya ilaah iyo rasuulkiisa waa kitaabka iyo sunnada wa kaana alqowlu araajixu huwa alqowlu aladii qaama calayhi daliil hadalka raajixee xooggan ee la qaadanayaana wuxuu noqonayaa hadalka uu daliilku ku qumo ee looga helo meel uu ka cuskado kitaabka iyo sunnada waa hadal dahabi ah oo dhaxalgal ah oo maanta aynu aada ugu baahannahay in badan inaynu isdul taagno oo aynu u fiirsanno inu fahamno waayo dadka qaarkood ayaa si fudud u yidhaahda afarta madhab lagama bixi karo oo man aladii xasara alxaqa fi lmadaahibi alarbaca yaa afarta madhab xaqa ku xasriyey xaqu miyaanu ka horrayn kana dembayn maxaa ku xasriyey bal dadka qaarkood waxaa laga yaabaa intaasoo dhan ba intay ka yimaadaan inay madhabka beledka ay joogaan yidhaahdaan lagama bixi karo oo yaa ku xasriyey madhabka beledkaaga ama shaafici ha noqde ama kayrkii ha noqdee alxaqu maa shahida lahu daliil xaqu waa waxa daliilku u markhaati kaco falaa taqbal mas'alata ila bishaahiday cadlin mas'alo ninna ha ka maqlin oo dheg jalaq ha u siin laba markhaati oo cuduula adoo u haysta mooyaane waa alkitaabu wasunna labada markhaati ee cadligiihi waa shahaadatu lkitaabi wasunna waxaan labadaa marag looga hayn ka baydh oo waxba ha ku dawaxin sheekhulislaam ibnu taymiya calayhi raxmat ullah waxa uu ku yidhi fii minhaaji sunna nabawiya mujalladka labaad safxada laba boqol siddeetan iyo toddoba ومdهب أهل السنة والجماعة مdهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أbا حنيفة ومالكا والشhافعية وأحمد فإنه مdهب الصحاaبة الذين تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة wxa uhi شhekh الإسلام مdهبka أهل السنة والجماعة waa mdهب soo jireen oo la yaqaano mdهبka sunada ku salaysan ee ahlulxaqu ay ku kulansan yihiin waxa uu soo jireen la yaqaano ahaa madhabu ahli sunna intaanu ilaahayba abuurin abuu xaniife iyo maalig iyo shaafici iyo axmed ibnu xambal waayo madhabka sunnada ee xaqu waa madhabkii saxaabadu ay kala kulmeen nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam cidda kaa khilaaftaana wuxuu noqonayaa mubtadic cinda ahli sunnati waljamaaca walidaalik فالmrجع عند الاkتiلاaf huوa الwaحي المنزل عlى نبيina محمد صلى الله عليه وسلم وهuوa الذي أmirna bه وlow lm ykن كاaفyا lma أmirna بالraد إليه marka la ysqabto halka layskula noqonayaa ee lagu kala baxayaa waa waxyigii nebi mحamed lagu soo dejiyey salى الlahu عaليه وسلم waana ka layna faray in layskula noqdo cinda الkhiلاaf haddaanu inagu fillaynna alle tabaaraka wa tacaala inama amreen inaynu iskula noqonno meelaynaan ku kala baxay allah waxau ihi subxaanah fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ilى اllahi wاlrasuul in kuntum tu'minuuna biاllahi walyowmi اlآakhir dalika khayru waaxsanu ta'wiila allah waxau ihi subxaanah haddii aada wax ku doodaan wuxuun qalla aw kahur ha yaraada ama ha badnaado wuxuun haddaa isku qabataan waayo shay waa nakira fii siyaaqi shard tufiid alcumuum waa nakiro hadal shardi dhex dhacday oo cumuum faa'iideynaysa marka wuxuun haddaa kala jiidataan oo isku qabsataan intuu doona ha leekaadee faruduuhu ila allahi wاrasuul waxaa u celisaan shayga allah iyo rasuulka waa ilaa kitaabih kitaabka alle u celiya weeyaan macnaha ila allah rasuulka u celiyana waxa weeye markuu noolaa isaga cayntiisa laftiisa iskula taga ha idin kala saaree markuu nebigu dhintayna sala allahu calayhi wasalam noqodka la yskula noqonayaa waa ilaa sunnatih waa sunnadiisa saxiixee ka sugan alla waxa uu yidhi in kuntum tu'minuuna biاllahi walyowmi alaakhir waxaad alle iyo rasuulkiisa iskula noqotaan markaa isqabataan haddaad ilaaha iyo maalinta dambe rumaysan tihiin waxaynu halkaa ka garanaynaa ayuha alahu lmuslim wa ayatuha alkhtu lmuslima rujuucuka ila alkitaabi wasunna calaa qadri iimaanika biاllahi warasuulih noqodka kitaabka iyo sunnada aad u noqonaysaa wuxuu ku salaysan yahay hadba inta uu taagan yahe heerka uu leegyahay iimaankaaga rabbi iyo rasuulkiisa aada rumaysa oo hadduu sarreeyuu kaamil yahu meeshii la rabay taagan yahay dhinacna uga beydhi maysid bidix iyo midigtoona hadduu nuqsaamay uu daciifayna noqodkaagu waa daciifayaa oo bidix iyo midig kolba dhinac baad uga baydhi hadduu kaaba zuulayna walciyaadu billaah xaggiisaba dayi maysid oo doonan maysid waa sifada munaafiqiinta lagu yaqaano eh alla waxa uu ku gebagabeeyey dalika khayru wa axsanu ta'wiila kaasaa idin khayr badan cidhibtiina iyo ma'aalkiina dambana u wanaagsan oo u khayr badan haddaba alrujuucu ila allahi wa rasuulih waa ka iimaanku ina farayo in laga jeedsadaana waa sifo munaafiq ee sifo muumin ma aha waidaa qiila lahum tacaalow ilaa maa anzala allahu wa ila arasuuli ra'ayta almunaafiqiina yasuduuna canka suduuda allah waxa u ihi subxaanah haddii lagu yidhaahdo kuwaa munaafiqiintaa u kaalaya alla wuxuu soo dejiyey iyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam haddii loogu yeedho waxaad arkaysaa nebi allow munaafiqiintii oo kaa jeedsanaya jeedsi marka in laga jeedsado alkitaabu wasunna waa sifatu lmunaafiqiin in loo soo noqdo oo lagu qancana waa sifatu lmu'miniina almukhlisiin walaalayaal idan khilaafiyat lmas'ala laa yujiizu laka alakhda bima turiid mas'aladu waa khilaafi kuu bannayn mayso waxaad doonta inaad qaadato waxaa lagugu waajibiyey inaad u noqoto ila alkitaabi wasunna iyagaa xalka iyo makhrajka aad ka helaysa aad ku badbaadayso waxa uu yihi alimaam abu muxamed ibnu xasm ibnu xasmi waxa uu ku yidhi fi lixkaami fi usuuli اlaxkaam safxada lix boqol iyo sagaashan iyo saddex ibnu xasmi waxa uu yidhi wa amruhu tacaalى biاraddi cinda tanaasuci ilى اlqur'ani wالsunna bayaanu jaliyu ana alqowla aladi yashhadu lahu اnnasu huwa alxaq wa huwa min cindi اllahi tacaalى wmaa cadaahu baطilu laysa min cindih wuxuu yidhi imaamkaas amridda ilaahay amray marka la ysqabto in qur'aanka iyo sunnada loo noqdo waa caddayn cad oo xoog badan oo tilmaamaysa in hadalka uu nasku u markhaati kacayaa xaqii alla uu soo dejiye uu yahay kaasaa ilaahay xaggiisa ka yimid ila ilaahay xaggiisa xaq mooye baadil kama iman xaqana waxaa lagu bayaamiyey fi lkitaabi wasunna wixii ka soo hadhay ee nasku aanu u markhaati kicinna waa baatil aan alle agtiisa ka iman ayaa uu yidhi imaamku ibnulqayimna waxa uu ku yidhi fii iclaami lmuwaqiciina can rabbi alcaalamiin mujalladka koowaad safxada afartan iyo sagaal walow lam yakun fii kitaabi illahi wa sunnati rasuulihi bayaanu xukmi ma tanaasacuu fiih walam yakun kaafiyan lam ya'mur biraddi ilayh id min almumtanic an ya'mura tacaala biraddi cinda annisaac ilaa man laa yuujadu cindahu faslu nnisaac wuxuu yihi ibnu اlqayim raximah اllah haddaanu ku sugnayn kitaabka alle iyo sunnaha nebiga salى اllahu calayhi wasalam caddaynta lagu caddaynayo xukumka dadku waxay ku doodaan ee isku qabtaan oonay taasi ku filayn kitaabka iyo sunnadu aanay kaafi ku ahayn ilaahay ma amreen in la yskula noqdo waya suurtagal ma aho waa mamnuuc mustaxiil ah ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu ina amro markaynu isqabanno inaynu iskula noqonno ilaa man laa yuujadu cindahu faslu nisaac kuwa aan agtiisa laga helayn wax dooda kala jara oo ummaddu ay ku kala baxdo waxaa kaloo u yihi sheikhu lislaam ibnu taymiya calayhi raxmat ullah fii majmuuci alfataawa mujalladka labaatanaad safxada boqol lixdan iyo saddex waxa uu yidhi wa hada liana annaasa laa yafsilu baynahum اnnisaac ila kitaabu munazalu min aلsamaa wإida ruduu ilىa cuquulihim falikuli waaxidi minhum caqlun waxa uu yidhi dadka doodooda iyo khilaafkooda ma kala saarayo kitaab samada laga soo dejiyey waxigaa munasalka mooye wax kale ku kala bixi maayaan haddii dadka caqligooda loo celiyana oo nin walba siday kula tahay iyo ra'yigaaga ku kala baxa la yidhaahdana dee nin walba caqli iyo garaad gaara ayuu leeyihi marka haddii dadka la yidhaha cuquushiina ku kala baxa dee ma caqliga zayd baa lagu kala bixi mise ka camar mise ka hebel waa kee nin walba caqli buu leeyihi cuquusha dadkuna ma sinna oo waa kala soocan tahay walow itabaca alxaqu ahwaa'ahum lafasadat asamaawaatu waalard haddii xaqu hawada iyo cuquusha dadka uu raaci lahaana cirka iyo dhulka iyo inta u dhaxaysaaba way fasahaadi lahayd oo shayna ma sugnaadeen waxaa kaloo uu yidhi sheekhulislaam ibnu taymiya sida uu ka soo naqliyey ardaygiisa baariga ee ibnulqayim fii miftaaxi daari sacaada mujalladka koowaad safxada siddeetan iyo saddex waxau yihi ibnu taymiya man faaraqa daliila dalla sabiila walaa daliila ila bima jaءa bihi arasuul waxa uu yihi qofka daliilka ka faaruqaa waddadii xaqa waa ka ambaday daliilna kuma sugnaan karo wuxuu rasuulku la yimid mooye wax kale hadalkaa sheekhulislaam waxaa shabbahaya oo u eg hadalka ibnu abilcizi alxanafi uu ku yidhi sharxiisa taxaawiyada taxqiiqa mustafa alcadawi safxada afar iyo labaatanaad lianna ahla sunna tatashaabahu tatashaabahu aqwaaluhum liannahaa takhruju min mishkaatin waaxida falama tashaabahat af'idatuhum tashaabahat alsinatuhum ahlu sunnaha iyo ahlu xaqa hadalkoodu waa isu yimaadaa oo uu isku eg yahay waayo waxay ka wada dhimbiil qaadanayaa oo uu ka soo baxayaa meel keliya oo mishkaadkii nubuwada iyo rasuulku wuxuu la yimid sala allahu calayhi wasalam markii uurkooda wixii ku jiray iyo caqaa'idkoogu ay isku ekaadeen ayaa afkooda xaqa ka soo baxayaana uu isku mid noqday iyagoon isku xilliba ahayn oo sida gaaladaba aqwaashoodu isku shabbahdo waayo kufriga iyo gaalnimada ayay isku shabbaheen oo ay ku kulmeen sidaas oo kale ayaa ahlu xaqana aqwaashoodu isugu eg tahay waayo xaqa ayaa quluubtooda ku kulantay afkooduna waa kulmay ibnu abilciz alxanafi sharaxiisa taxaawiyada waxa uu ku yidhi fakayfa yuraamu lwusuulu ilaa cilmi اlusuuli bigayri itibaaci maa jaءa bihi arasuul wuxuu yidhi war sidee loo doonayaa oo loo damcayaa siday u suurtowdaa in la gaadho usuusha waa cilmigii caqaa'idka usuushu aslulusuul dee waa cilmigii caqaa'idka iyo towxiidka usuusha iyo caqaa'idka iyo towxiidka cilmigooda dhabtaa in la gaadhaa siday u suurto gelaysaa iyadoo rasuulku wuxuu la yimid aan la raacin oo aan lagu socon waa wax mustaxiila oon marnaba suurtogelay waxa uu radinayey aqwaasha mutakalimiinta iyo ahlulkalaamka iyo falaasifada inaan hadal xaq lagu gaadhayn ee lagu gaadhayo wuxuu rasuulku la yimid sala allahu calayhi wasalam falan yatima alwusuulu bigayri maa jaءa bihi arasuul ma suurtoobayso in xaqa la gaadho rasuulku wuxuu la yimid oo la raaco mooye si kale ku suurtogeli mayso wahaakada alimaamu shaaficiy markuu radinayey ahlu kalaamka kitaabkiiyo sunnada ka baydhay waxa uu yidhi xukmii fii ahli اlkalaami an yudrabuu biاljariidi wاnnicaal wayutaafa bihim fi اlcashaa'iri wاlqabaa'il wayuqaala hada jazaءu man taraka alkitaaba wالsunna waaqbala calى اlkalaami waqaala ayضa imaamu shaafici waxa uu yihi calayhi raxmat اllah xukumkayga ahlulkalaamka aan ku xukumayaa waxa weeyi waa kuwa hadalka macnola'aanta iyo kalaamka ku bedeshay kitaabka iyo sunnada kuwaa waxaan ku xukumayaa baa uu yidhi shaafici in lagu garaaco laantimireedda jariidku waa laanta laga soo goosto geedtimireedka marka laamaha inta geedaha timirta laga soo goosto in lagu dhangadeeyo dhowda lagaga saaro kabaha in lagu garaaco in lagula wareego qabaa'ilkiiyo reeraha dhexdooda oo la yidhaahdo ninka kitaabka iyo sunnada ka tegay abaalkiisu waa kaa ihaanadaa iyo dulligaas ayaa hanti iyo lama huraan u ah waxaa kaluu yihi imaamu shaafici kulu اlculuumi siwa اlqur'ani mashgalaة ila اlxadiiثa waila اlfiqha fi اddiini alcilmu ma kana fiihi qaala xadaثana wma siwa daka waswaasu shayaaiini wuxuu yihi culuumtoo dhami qur'aan marka laga reebo waa mashqala iyo wakti lumis ilaa xadiidka nebiga mooyaane sala allahu calayhi wasalam iyo fahamka diinta la fahmaayo cilmigu waa ka uu ku jiro qaala xadahanaa wa akhbaranaa waa cilmigii xadiidka ee isnaadka iyo ruwaadda xadiidka warinaysa lagu aqoonsanayey cilmi waa kaas wixii intaa ka soo hadhay waa wasaawis shaydaan oo lagu lugo-ayoo lagu lumayo wuxuu imaamku soo reebay cilmu اlqur'aani waالsunna wاlfiqhu fiihima cilmiga kitaabka iyo sunnada iyo labadooda in la fahmo wahal ilfiqhu ilaa min alkitaabi waالsunna oo fiqiguba ma meel kalaa laga soo dhambashaa ama laga soo dheegtaa oon ahayn kitaabka iyo sunnada fiqi kastoon ku dhisnayna calى اlkitaabi waالsunna falaysa bifiqhin walidaalika a'immada xadiidku iyagaa ugu fiqi badan waayo waxay kala soo baxayaan fiqiga iyo axkaamta xadiidka nebiga salى اllahu alayhi wasalam waa kuwa culimmadu yidhaahda fiqhu lbukhaari fii taraajumih fiqiga imaamu lbukhaari taraajumta iyo abwaabta uu u samaynaya axaadiidta ayaa fiqigiisu uu ku duugan yahe uu ku jiraa isagoo muxadis weyn ah ayuu faqiih baaricana yahay markaa qof kitaab iyo sunno ka baydhay fiqi meelna usoo mari maayo ma alfiqhu ila min alkitaabi waالsunna waxaa kaloo rabbi uu yihi subxaanah wama اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ilى اllah wixii aada isku khilaafdaan ee aad ku kala baydhaanee shay uun ah intuu doona ha leekaadee xukumkiisu ilaahay buu u bandhigan yahay oo allah idinku kala saaraya waa waxyiga munasalka ah ayaa ku kala baxaysaan oo idiin bayaaminaya waxaa kaloo alla uu yihi subxaanah yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illaahi warasuulih waاtaquu llaha ina allaha samiicun caliim muuminiintiiyay ha ka horraysiinina alle iyo rasuulkiisa hortooda ha ka hormarinina waxbaba waاtaquu llah ilaahayna ka baqa ficlan limaa amara wa tarkan limaa nahaa wixii laydin faray idinkoo falaya wixii idin laydinka reebayna ka reebtoomaya ina allaha samiicun caliim ilaahay waa mid u maqal badan wax kastoo ku hadlaysaan una ogaal badan wax kastoo aad samaynaysaan haadihi alaaya ilaahay waxa uu ka reebay mu'miniintu inay alle iyo rasuulkiisa shayna ka hormariyaan ha ka hormarinee suga ha odhanina oo waxa xukumina xataa yaqdiya allahu warasuuluh lama caddaynoo lama xusin mafcuulkii taqdiimka oo mutacalaqa uu ku tacalluqaayo taqdiimku lama xusin oo lama odhan waxaa ha ka horraysiinina waxaana loo xadfay liyufiida alcumuum waliyadhaba dihnu saamici kula madhab si uu cumuum u faa'iideeyo oo qofka hadalkaa maqlaya dihnigiisu meel walba ugu kaco oo wax kastoo ay suurtagal tahay in laga hormariyo uu u fahmo inaanay bannaanayn in laga horraysiiyo oo caam uu noqdo waayo maqaasida mafcuulka loo xadfay ka mid tahay cumuumka inuu faa'iideeyo saxiixaynka waxaa ku sugan xadiidu cabdillaahi bni zubayr annahu qadima rakmun min bani tamiim calى الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam faqaala abu bakrin ya rasuul allah amir ilqacqaci bni macbad wa qaala cumaru radia allahu canhu bal amir ilaqrac bni xaabis xadiidkaa saxiixaynka ku sugan ee cabdillahi bni zubayr uu warinayo waxaa ku sugan in wafdi reer bani tamiimihi nebiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam dabeed abu bakar ayaa waxau ihi rasuulkii allow wafdigan waxaad madax uga dhigtaa qacqaac ibni macbad cumarna waxau idhi maye waxaad uga dhigtaa aqrac ibni xaabis faqaala abu bakrin maa aradta ilaa khilaafii faqaala cumaru maa aradtu khilaafak abu bakar baa yidhi cumarow inaad ikhilaafta mooye wax kale ma doonaysid cumarna waxau idhi maya khilaafkaaga ma rabo fatamaarayaa xata irtafacat aswaatuhumaa way murmeen oo hadalkii bay isku celceliyeen labadii khayr ka badnaa ilaa codkoodii kor u ka qaadmay fanazla fii dalika qowlu llahi caza wajal yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illaahi warasuulih waاtaquu llaha ina allaha samiicun caliim haadihi alaaya waxay ku soo degtay dhacdadaas iyo xaadidadaas waxaana xaqiiqo ah marka la barbar dhigo maanta innaka dhaqankeenna waxay noqonaysaa wax fudud oo waxa ka culus waxyaabaha aynu hadhiya habeenba aynu inaku ku kacno oo abubakar iyo cumar kamay hor iman sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam amar uu nebi moxamed bixiyena kumay gacan saydhin oo may diidin ha yeeshee nebi moxamedoo dhexdooda ku sugan ayay ka doodeen oo ka wada hadleen wafdigaa ciddii madax looga dhigi lahaa dabeed waxaa lagu canaantay sideeba idinka ay idinku habboon tahay inaad ka doodaan arrinkaa iyadoo nebi moxamed dhexdiina uu fadhiyo arrinka iyo taladaa malihidin ee ka gaabsada haddii xaadisada intaa leeg canaanta intaa leegi ay ku soo degtay maxaad u malaynaysaa maanta qofka aqwaal iyo aaraa kala hormara waxa weeyaan bayna yaday illaahi wa rasuulih waxaa xaqiiqo ah inuu arrinku ka culus yahay kana weynaanayo sidaa darteed ayaa a'immadii iyo salafkii hore ridwaanullaahi calayhim waxay aada ugu booriyeen ummadda inay ku sugnaadaan raadka rasuulka iyo saxaabada oo raadka ay hayaan raadkii loo jeexo dhinacna aanay uga baydhin qofka baadidoonkee wax doonaya wuu raad guraa waxay a'immadaasi ummadda in badan ay ku amreen inay ummaddu raad gurtoy raadka hayso kii rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo dhinacna aanay u dhaafin oo sufyaan athawri waxau yihi calayhi raxmat ullah in istatacta anlaa taxuka ra'saka ilaa biahar fafcal waxau yihi war hoy haddaad karto madaxaaga inaanad ku xoqin ilaa ahar iyo raad adoo u hayo mooye sidaa samee waa mubaalago halkay ka gaadheen raadka in la hayo on laga baydhin halkaasay ka gaadheen hadday kuu suurtagal noqoto inaanad madaxaaga ku xoqan ilaa ahar adoo u hayo mooye sidaa samee wax ka weyna hadalkeedaba daah fa iyaaka iyaaka an talcaba bidiinik iska ilaali diintaada inaad ku ciyaarto abu cabdillaahi alqurطubi calayhi raxmat ullah tafsiirkiisa qayimkaa waxa uu ku yidhi mujaladka lixaad safxada lix iyo labaatanaad wayarxamu اllahu salaf asaalix wuxuu yidhi dadkii wanaagsanaaye hore allah u naxariisto falaqad baalaguu fii wasiyati kuli dii caqlin raajix alla ilaahe way ku xeel dheeraadeen dardaaranka qof kastaoo garaad iyo caqlile ay la dardaarmeen faqaaluu waxay yidhaahdeen oo dardaaranadooda ka mid ah mahmaa kunta laaciban bishay fa iyaaka an talcaba bidiinik war hooy wax kastoo aad ku ciyaarayso war iska ilaali diintaada inaad ku ciyaarto oo dheeldheel aad ka dhigato fa idaa jaءa alahar baطla الnadar wa idaa jaءa nahru اllahi baطla nahru macqil mar haddii aharka iyo raadku uu yimaado rasuulka ka sugan sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisa daymo iyo wax la eeg eegoo la baadhbaadhaa way hadhay halkaasay ku dhan tahay ka ay kaafii weydana dee wax kaafiya ma jiro cuquubo iyo cadaab mooye walidaalik kaana salaf min ashaddi اnnaasi tamasukan biاlahar wa tarkan lilxadath waxay ahaayeen dadkii hore wanaagsanaa dadka ugu qabsasho badan raadkii rususha uguna tegis badan xadadka iyo waxa la soo kordhiyo ee diinta ku cusubeen raadku lahayn imaamu daarimi waxa uu sunantiisa ku wariyey sanad صaxiixa ana طaawuus kaana yusalii rakcatayni bacda اlcasri faqaala lahu bnu cabaas utrukhumaa waxa uu soo wariyey daarimi in طaawuus uu tukanayo laba ragcadood casar dabadeed markaasee cabdillaahi ibnu cabaasu ku yidhi waar iskaga tag qaala inamaa nuhiya canha an tutakhada sullama wuxuu yidhi war waxa loo reebay uun waxa weeyaan sunnada bacda alcasri in laga yeesho sallaan oo ilaa habeenkii lagu xidhiidhiyo taasun baa loo diiday laba ragcadood iyo wax lamida lama diidin qaala bnu cabbaas fainahu qad nuhiya can salaatin bacda alcasri falaa adri atucadabu calayha am tuujar لأن الlaha yquul وma kana لmؤmiن وlaa mؤminaة إda qضى الlah وrasuulه أmrا أn yakuna lahm الkhiyaraة min أmrihim وman yacصi الlaha وrasuulah faqad ضla ضalاalا mubina iبnu cabaas waxau ku yihi warya waa la reebay casar debadii in la tukado sunne mana garanayo in lagugu cadaabayo sunnadaa aad tukanaysa iyo in lagaa abaalsiinayo kala garan maayo ajar baa doonaysaaye waxaan kaaga baqayaa cadaab waayo rabbi waxa uu yidhi mu'min iyo mu'minad ruux iimaanle rag iyo dumarba uma cunanto uma habboona ilaah iyo rasuulkiisu arrin markay gooyaan ee ay xukumaan inay ikhtiyaar iyo doorasho ka yeeshaan talow ma samaysaa mise waad isaga tagtaa allah iyo rasuulkiisana ruuxa caasiya ee amarkooda ka baydha alla ilaaha kaasi wuxuu hallaabay hallow iyo baadi cad oo aan u caad saaray wyushbihu hada اlmowqif mowqifu saciid ibn اlmusayib calayhi raxmat ullah mowqifka ibnu cabaas waxa shabahayo la halmaala mowqifka uu qaatay saciid ibn اlmusayib lama ra'aa rajula yusalii bacda طuluuci اlfajri akara min ragcatayn yuksiru fiihima aلrukuuca wالsujuud markuu arkay waxa weeyaan nin salaadii subax markii waagu dilaacay dabadeed nin tukanaya wax ka badan labadii ragcadood ee sunnada ka horeeya fajriga wax ka badan nin tukanaya markuu arkay oo rukuucdii iyo sujuuddii badinaya ayaa uu u diidey fanahaahu dabeed waa u diidey saciid ibnu musayib ninkaas waagii markuu dilaacay kadib ee salaaddii subaxna aan la gelin labadii ragcadood ee sunnada ahayd qabliga ah wax ka badan tukanaya markuu arkay waa u diiday saciid ibnu musayib faqaala yaa abaa muxamed yucadibuna allahu cala asalaa waxau idhi abu muxamedow oo ilaahay masalaad buu iigu cadaabayaa waa ku sidee waan tukanayaa maxaan dhimay maxaan sameeyey qaala laa walaakin yucadibuka calaa khilaafi sunna wuxuu yidhi may ilaahay salaad kugu cadaabi maaye wuxuu kugu cadaabayaa sunno khilaafka sunnadii nebi muxamedeed khilaaftay taasuu kugu cadaabayaa akhrajahu imaamu lbayhaqi fi sunan mujaladka labaad safxada lix boqol konton iyo afar halkaa waxaa laga qaadanayaa sida ay salafka iyo dadkii hore ugu adkaayeen afarka iyo raadka bidcadana ay uga fogaan jireen iyo waxa cusub ee xadadka ah wa milu hada mowqifu imaami malik mawaaqiftaynu tilmaannay waxa la midoon ka fogeyn mowqifka imaamu malik oo sufyaan ibnu cuyeyne waxaa laga wariyey inuu yidhi samictu malik ibna anas waxaan maqlay malik ibnu anas wa ataahu rajul nin baa u yimid malik faqaala yaa abaa cabdillaah min ayna uxrim nin baa maalig u yimid markaasuu yidhi maaligow halkeen ka xidhaa markaan cumro ama xaj xidhanaayo halkeen ka soo xidhaa een labayka ka idhaahdaa qaala min dilxulayfa min xayثu axrama rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu uhi ninyo waxaad ka xidhaa miiqaadka reer madiine iyo ciddii waddadooda soo marta oo dilxulayfe la idhaa miiqaadkaa dilxulayfe ka xidho waa halkuu nebi moxamed ka xidhay salى اllahu عalayhi wasalam faqaala inii uriidu an uxrima min almasjid min cindi اlqabr wuxuu ihi maaligow maya anugu waxaan jecelahay masaajidka nebiga inaan ka soo xidho qabriga rasuulka agtiisaan ka soo xidhanaya qaala laa tafcal fa inii akhshaa calayka alfitna wuxuu yidhi war hayeelin sidaa ha samayn fitnan kaaga baqayaa inay kugu dhacdee faqaala wa ayu fitnatin fii haadi inamaa hiya amyaalun asiiduhaa oo wuxuu yidhi fitnada ku jirtaa maxay tahay dhowr mayl un baan siyaadiyey oon dib ugu noqday masaajidkii maxaan dhimay waa maxay fitnadaad sheegaysaa maaligow qaala wa ayu fitnatin acdamu min an taraa anaka sabaqta ilaa fadiilatin qasara canhaa rasuulu اllah sala اllahu calayhi wasalam wuxuu maalik ku yidhi war nin yahow fidnada ka weyni maxay tahay inaad isu aragto inaad adigu u dheeraysay fadli iyo wanaag nebi moxamed ka gaabiyo aanu gaadhin salawaatu rabbi wasalaamu calayh marba haddaad sunnadii nebiga khilaaftay ood iska dhigayso nin u dheereeyey wax nebi moxamed garan waayuu gaadhi waayey fidnada kaa maqan halkay joogtaa waa fidnadii ugu weyneyd waxau ihi inii samictu llaha yaquul waxaan maqlay allo oo leh falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrih an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaabun aliim waxaan maqlay rabbi oo leh ha ka digtoonaadaan amarka nebiga kuwa khilaafaya inay fitna haleesho oo adduunyadaba ay ku fidnoobaan oo diintaba laga yaabo inay ka dhacaan oo zayqu lquluub qalbigooduba uu ka leexdo diinta ama ay ka ridoobaan amaba cadaab xanuujiyaa inuu haleelo oo cadaab adduunyada loogu soo dedejiyo iyo mid aakhirada loogu kaydiyaba cadaab inuu ku dhaco ama fitna ay haleesho ayaan uga baqayaa falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrih ha ka digtoonaadaan amarka nebiga kuwa khilaafaya iyo rasuulku wuxuu amray an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim inay haleeshoy ku dhacdo fitno ama cadaab xanuujiyaa uu ku dhaco sidaasuu rabbi yidhi subxaanah imaamu maalik markaa wuxuu uga baqay aayaddaasi inay ku rumowdo ninkaas oo ama cadaab caajili ku dhaco ama fitnaba ay ku dhacdo diintaba uu ka fidnoobo walidaalik ayaa sunnada nebigana sala allahu calayhi wasalam ay ku sugnaatay oo axaadiida nebiga ay ku sugan tahay dad sunnadiisii khilaafo cadaab deg degay uu ku dhacay oo xadiidu salama ibnu camr ibnu lakwac fii saxiixi muslim nin baa nebiga agtiisa bidixda ku cunay markaasuu nebigu yidhi war midigta ku cun kul biyamiinik qaala laa astaiic wuxuu yidhi kari maayo maa manacahu ila alkibir ninkaa kibir mooye wax kale uma diidin inuu midigtiisa ku cuno cuntada rasuulku waa habaaro wuxuu yidhi la staacta haba karin waa habaar famaa rafacaha ilaa fiih gacantiisii afkaba ma gaadhsiin gacantuu afka ku sii waday way qallashay afkiiba ma gaadhsiin cuquubadaa degdegii maxay ugu dhacday khilaafu sunnati rasuuliillaah midigta inuu ku cuno wuxuu halis ugu jiraa qof kastoo khilaafaa sunnada nebiga in cadaabka iyo cuquubadaasi ay ku dhacdo waxa aakhiro sugayaana waaba ka daran yihi walidaalika ayaa nebigu lahaa sala allahu calayhi wasalam amaa yakhsha aladii yarfacu ra'sahu qabla alimaam an yuxawila allahu ra'sahu ra'sa ximaar war miyaanu ka baqanayn ka imaamka madaxiisa ka hor qaadaya rukuucda iyo sujuudda ee imaamkii oo aan toosin ka hor toosaya madaxiisa madax damayr ilaahay inuu u bedelo ciyaadan billaah in lagu ciqaabo suuradiis iyo qaabkiisaba in la bedelo oo la nasakho qaab dameer laga dhigo waxaa mawaaqiftaasi inoo tilmaamaysaa siday u adag tahay in raadka la hayo bidcadana laga baydho ibnu cabbaas markii tamatuca xajka uu u tilmaamay dadka ee lagu yidhi abubakar iyo cumar baa ku khilaafsan oon tamatuca qabin wuxuu ku yidhi ibnu cabbaas maquuladiisii mashhuurka ahayd ee dhaxalgalka ahayd aquulu qaala rasuulu llah wa taquuluuna qaala abu bakrin wa cumar akhsha an tanzila calaykum xijaaratu min asamaa war waxaan idin leeyahay rasuulkaa yidhi idinna waxaa leedihiin abubakar iyo cumar baa yidhi dhagaxaan samada inay idinkaga soo daadato ayaan idinka baqaya oo maxaa u malaynaysaa maanta midaan abubakar iyo cumar toona ahayn qofka kuu keena markaa tiraa qaala allahu qaala rasuulu miyaanu cuquubo halis ugu jirin oo meel khatara aanu daaqay dacuu kula qowlin cinda qowli muxamadin famaa aaminun fii diinihi ka mukhaaطirii hadal oo dhan ku dhaaf hadalka nebi moxamed agtiisa sala allahu calayhi wasalam waayo ma nabadgelin nin diintiisa biimeeyo khatar geliyey nin diintiisa u bandhigay qiila wa qaala ma nabadgelin diintiisuna ma badbaadin marka hadal oo dhan waxaad ku dhaaftaa cinda alkitaabi wasunna iyagaa kugu filan oo kaafi ah cidda kitaabka iyo sunnada ku ekow ku tidhaahdana waa shaad ha o dhan adaa shaada isagu shaad ma aha laa tarmuuna bishuduudi fa inanaa sirnaa calaa nahji اlkhaliili muxamadi sala allahu calayhi wasalam ha nagu ganina shuduud iyo waxa weeyaan dadkay ka baydheen waayo dariiqii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo raadkii baanu haynaa oo kitaabkiiyo sunnada ku kaaftoomaan idin leenahay oo bidcada isaga baydha ibnu mascuud markuu xudayfe u soo galay uu yidhi bal waxii sheego ii dardaaran waxau idhi faclam ana dalaalata xaqa dalaala an tacrifa maa kunta tunkir wa tunkira maa kunta tacrif iyaaka watalawuna fii diin illaah iyaaka watalawun faina diin allahi waaxid wuxuu yidhi xudayfe war hooy baadida dhabtii waxa weeye inaad garato ood soo dhowaysato ood jeclaysato waxaad shalay diidaysay bidcadii shalay kula foolxumayd maanta inay kula qurxoonaato baadida rasmigii waa taas waxaad shalay inkiraysay inaad maanta qurxiso baadida dhabtii waa taa xisbiyadaad shalay waa xaaraan lahayd maanta inaad taa waa iska jaayis waa adalaala xaqu dalaala waxa baadida dhabtii ay tahay inaad inkirto waxaad shalay garanaysee sunno iyo daliil iyo xaq iyo ahar ahayd oo tiraa waxani muxuu yahy war naga daaya dadka ha kala didinina waa xaqu dalaala shalay xaqaad aqoonsanayd maanta inaad garan weydo bidcadaad shalay inkiraysana maanta inaad garato ood soo dhowaysato waa adalaalatu xaqu dalaala baadida dhabtii waa taa nacuudu billahi min alxawri bacda alkowr waxa uu yidhi war hooy iska ilaali isbedbedelka iyo midabaynta inaad kolba midab iyo muuqaal diinta dhexdeeda la soo baxdo waayo diinta ilaahay waa mid isma bedesho laakiin jirjiroolaha isbedelaya waa adigee diinta ma aha marka iyaaka watalawun faina diin allahi waaxid liajli dalik muhimadda ay leedahay raadka in la hayo darteed ayaa salafku aada ugu dardaarmeen in raadka la hayoon laga baydhin khaiibu lbaghdaadi fi lfaqih walmutafaqih waxa uu ku yidhi ma qalat ilaahaaru fii qowmin ilaa kahurat fiihim alahwaa aahaartu qoom ama dad dhexdood kuma yaraata ilaa hawadaa ku badata oo xadadkiiyo hawadu muxuu ka yimaadaa in aharka laga baydho shacbina waxau yihi calayhi raxmat ullah sida khaiibku uu fi lfaqih walmutafaqih kaga soo naqlinayo inamaa halagtum xiina taraktum alaahaar war waxaa halaagsanteen markaa raadka ka baydheen raadkii rasuulka iyo saxaabada markaa ka baydheen ee wax kala qurxisateen markaasaa halaagsanteen hibatullahi ibnu xasan ashiraazina wuxuu ku nadmiyey waman taraka alaahaara dallala sacyahu wahal yatruku alaahaara man kaana muslima ruuxa aahaartiiyo raadkii ka tagee ka baydha wixii nebiga sala allahu calayh wasalam iyo saxaabadiisa ka sugnaaday alla ilahay camalkiisii waa lumiyo waa halleeyey wixiisu waa hal bacaad lagu lisay oo midho ka goosan maayo oo miyaa raadka uu ka baydhaa ruux muslimihi siday u suurowdaa barbahaarina sunnadiisa waxa uu ku yidhi safxada sagaashan iyo kow calayka biاlaahaar wa ahla alaahaar wa iyaahum fas'al wa macahum fajlis wa minhum fakhtabis war hooy raadka hay oo ha ka baydhe kuwa raadka hayo la soco oo iyaga wax weydii iyaga la fadhiiso waayo qofka raacaa ku guuldaraysan maayo iyaga ka dhimbiil qaado xaqa ay ku dhaqmayaan aqwaalu lculamaa yuxtaju laha walaa yuxtaju laha yuxtaju laha walaa yuxtaju biha aqwaasha culimada waa loo xujo doontaa ee iyada lama xujaysto oo bidaatiha daliilu ma aha waa la weheshadaa oo waa la kaalmaystaa laakiin lagama dhigo bimahaabati alkitaabi wasunna oo dadka laguma ilzaamiyo waa bimansilati alaala aalada loo adeegsanayo inay kugu caawiso maqsadka iyo hadafka aad u socoto ayay u dhigantaa aqaawiisha iyo waxa weeyaan aaraada culimadu marka maqsadka gaadh oo qowlka ha ag fadhiisan ee hore u dhaaf ibnu اlqayim waxau yihi calayhi raxmat اllah alcilmu qaala allahu qaala rasuuluhu qaala asaxaabatu laysa bitamwiihi mal cilmu nasbaka lilkhilaafi safaahatan bayna alrasuuli wa bayna ra'yi faqiihi kalaa walaa jaxdu sifaati wa nafyuha xadara min altamhiili watashbiihi wuxuu yidhi war hoy cilmiga muctabarkee rasmiga ah ee raasamaalka ihi wax walba maahe ha ku dagmin waa allah wuxuu yidhi iyo rasuulkiisu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadu waxay yidhaahdeen ee rasuulkooda ay ka soo naqliyeen maaha cilmigu inaad safaaha iyo maangaab yani maangaabnimo darteed iyo caqli xumo inaad khilaaf uga dhex riddo rasuulka iyo wadaad ama imaam faqiiha oo tidhaahdo imaamkii faqiihaana sidan uu yidhi rasuulkuna sidan uu yidhi kaynu qaadanaa waa safiihnimo iyo maangaabnimo ma aha cilmiga dhabti ihi waxa weeyaan sifaadka oo la anfiyo oo la dafiro iyadoo laga cararayo tamhiil iyo tashbiih wuxuu ibnulqayim tilmaamay cilmigu waa qaala allahu qaala rasuuluhu qaala asaxaaba waxaa kaluu tilmaamay inay maangaabnimo iyo caqli xumo ay tahay in rasuulka iyo cid kale la muransiiyo oo la yidhaahdo nebi moxamedna sidanuu yidhi imaamkiina hadda sidanuu qabaayo bal isbarbardhig ama madhabkii waa sidane sidaynu samaynaa waa safaaha waayo marba hadday timaado qaala allahu qaala rasuuluh qaala fulaan way hadhay imaamu axmedna wuxuu yidhi calayhi raxmat ullah imaamu ahli sunna diinu nabiyi muxamedi akhbaaru nicma almatiyatu lilfataa aathaaru laa targabana can اlxadiiثi waahlihi faالra'yu leylu wاlxadiiثu nahaaru wlarubama jahila اlfatىa subula اlhudaa wالshamsu baasigaة laha anwaaru wuxuu yihi nebi moxamed salى اllahu عalayhi wasalam diintiisa dhabtee rasmiga ah ee raasamaalkiihi waa akhbaartii iyo warkii loo waxyooday ee lagu soo dejiyey wa alkitaabu wالsunna qofku wuxuu gaadiidsaduu raaco oo uu ku socdana waxa ugu qiimo badan aahaarta iyo raadka rasuulka salى اllahu عalayhi wasalam ha nicin xadiidka iyo ehelkiisa waayo ra'yigu waa habeen xadiidkuna waa maalin labadaasina waa kala duwan yihiin waxaa laga yaabaa qofku inuu lumo hadhka cad hadduu asarka iyo raadka hayn waayo oo uu ka baydho imaamu alalbanina waxa uu ku yidhi fii silsilati axaadiidi صaxiixa mujalladka koowaad safxada sagaashanaad faxris ayuha almuslim calىa an tacrifa islaamaka min kitaabi rabbika wa sunnati nabiyik warniyahow muslimkii waxaad ku dadaashaa islaamkaaga inaad ka baratood ka qaadato kitaabka rabbiga iyo sunnada nebigaaga sala allahu calayhi wasalam walaa taqul qaala fulaan hebel baa yidhi ha odhan oo ha ku hadlin wax lala shir yimaada maahe fa ina alxaqa laa yucrafu birijaal waayo marba hadday timaado qaala allahu qaala rasuuluh iyadaa xaqa xaqana laguma aqoonsada ragga bal icrif ilxaqa tacrifu arijaal horta xaqa baro oo daliilkiisa kitaabka iyo sunnada ku aqoonso markaasaad raggiisa iyo ahlu xaqa aada garan doontaa ragga ha horraysiina xaqa horraysii markaasaad garan cidda waddada haysa ee aan amban icrif ilxaqa tacrifu ahlah war hooy xaqa baro oo aqoonso ehelkiisa iyo cidda ku taagan waad garane allah waxau ihi subxaanah falaa warabbika laa yuuminuuna xataa yuxakimuuka fi ma shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayt wa yusallimuu tasliima rabbigaa baan ku dhaartay nebi allow rumayn maayaan waa qasamu bayna nafyayn liajli ta'kiid اlqasam waa qasam iyo dhaar laba nafyi dhexdood dhacday waana ta'kiid iyo adkayn darteed la adkaynayo waxa loo dhaaranaya dhaarta loo marayo allah waxa uu yidhi isagoo naftiisa muqadasadee tahiran ku dhaartay rumayn maayaan xataa yuxakimuuka fii ma shajara baynahum ilaa nebi allow adiga ay kaaga xukun yimaadaan wixii dhexdooda dhaca wixii murgay isku qabtaan ashajar macnihiisu waa min alikhtilaaq waxa isdhexgala isku dheehma oo sumiya shajaru shajaran likhtilaaqi aqsaani geedka laamihiisa isku cufan ee isdhexgelay darteed baa shajar loogu magacaabay marka macnuhu waxa weeyaan wax kasta oo idinka murga oo kala sooci weydaan yacni wixii ka murga ilaa adiga ay kaaga xukun yimaadaan oo yidhahdaan rasuulka allowna kala xukun markuu noolaa waa isaga inay iskula tagaan markuu dhintayna waa sunnadiisa uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayd dabeed aanay ka helin wax cidhiidhi ah iyo diiqab xukumkaad ku kala xukuntay ay ku qancaan wayusallimuu tasliima dabeed ay hoggaansamaan hoggaansan dhab ah oo aan soo laabasho iyo noqnoqod midna aan lahayn haadihi alaaya waxay iimaanka ku xidhay sifaatkaa saddexdaa inaad la timaado ee nin walowba naftaada kafadiya miisaanka saar bal ilinsaanu calaa nafsihi basiira marka hore wax kastoo laysku qabto in xakamku uu noqdo alkitaabu wasunna kitaabka iyo sunnada marka labaad waxaa ka soo baxa in lagu qanco oo aan la jeedjeedsan marka u dambeeya in la fuliyo wixii ka soo baxay oo aan u baaqan musnadka iyo sunankana waxaa ku sugan xadiidu cirbaad ibni saariya wuxuu yihi wacadanaa rasuulu llahi salى اllahu alayhi waslama mawcidaة baliiga wajilad minha alquluub wadarafat minha alcuyuun wuxuu yihi nebi muxamed salى اllahu alayhi wasalam wuxuu nawaaniyo waano weyn oo xeel dheer oo qalbiyadu ka gilgisheen indhuhuna ay ka ilmeeyeen faqulnaa yaa rasuula allahi kaanaha mawcidatu muwadicin faawsina waxau yihi markaa waxaanu yidhi rasuulkii allow dardaarankan waxaad moodaa dardaaran qofna sagootiy oo naga sii tegaye bal hadda nala sii dardaaran oo dardaaranna sii mawcidadan iyo waanadan qofna sagootiyaya waanadii bay u egtahe bal nala sii dardaaran qaala uusiikum bitaqwa allahi wasamci waaaca wain taamara calaykum cabdun xabashiy rasuulku sala allahu alayhi wasalam isagoo la dardaarmaya ayaa waxa uu yidhi waxaan idiin dardaarmayaa ilaahay cabsidiisa iyo inaa ismaqashaan oo is addeecdaan oo madaxda iyo mijuhu ay kala dambeeyaan oo madaxdiinna muslimiinta aad ka dambaysaan oo aydaan ku kicin waxa uu tilmaamay adduunyadooda iyo aakhiradoodu labaduba waxay ku hagaagaysay diin iyo dunyaba oo alla kacabsigu waa diintooda iyo aakhiradoodu waxay ku hagaagaysay kala dambayntuna waa arrinkooda adduunya wuxuu ku islaaxayey rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiidka aakhirkiisa waxa uu ku yidhi waa maqsadka iyo maxalu shaahidkaynu uga soconno eh wainahu man yacish minkum fasayara ikhtilaafan kaiira war hooya wax arrinkiiyo xaalku yahay qofka idinka idinka mid ee sii noolaadaa wuxuu arki doonaa iska horimaatin iyo khilaaf fara badan iyo fitan badan facalaykum bisunatii wa sunati اlkhulafaaءi اraashidiina almahdiyiin caduu calayha bاnnawaajid tamasakuu biha waxa uu yidhi war khilaafaad fara badan baa dhici doona iyo fitan fara badan ee markay taasi dhacdo waxaad ku sugnaataan oo qabsataan sunnadayda iyo dariiqadayda iyo dariiqada khulafaaء اraashidiin dariiqada khulafaaء raashidiintuna abu bakrin wa cumar wa cuثmaana wa caliy waa dariiqatu rasuuli اllah salى اllahu alayhi wasalam oo cadafka lagu cadfay waa cadfu tafsiir waxaa la qeexayaa uun inay yihiin khulafadu kuwii dhab ahaan ugu dhaqmay sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam ee fahmay ee camaliyan u dabaqay ee u fuliyey o u hirgeliyey marka sunnadaa haya oo ku sugnaadoo ha ka baydhina nebigu sala allahu calayhi wasalam waxau yihi gows dhambeedka dhiga war gows dhambeedka dhiga baa uu yidhi oo aada iyo aad waxaa ku dadaashaan inaad waxa weeyaan aad ku dhegtaan oo cuskataan oo aydan ka baydhin rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu uga digay markuu sunnada amray inay waxa weeyaan sunnada iyo dariiqadiisa ku dhegaan wuxuu uga digay bidca iyo baadida wa iyaakum wa muxdathaati alumuur wuxuu ihi war hooya waxaan idiin kala digayaa idinkiiyo arrimaha diinta lagu soo kordhiyo ee aan daliilka lahayn bidaca iyo baadidaan idinka digayaa faina kula muxdathatin bidca wa kula bidcati dalaalah wa kula dalaalati fi nnaar waayo bidco weliba waa baadi yacni wax kasta oo la soo dariyaa horta kullu muxdatha waa bidca bidco welibana waa baadi baadi kastaana waa finaaroo dee saaxiibkeedu wuxuu ku mudanayaa cuquube iyo cadaab waxaa la yaab leh maanta dakaatirada qaarkood inay bidcadii arrinkeeda fudaydiyaan oo ama waa iska yar makruuh ama waa laga fiican yahay ama waxyaabo bidaca ay boodhka ka tumaan waa ayaan daro waana dibu noqosho oo deliilkiiyo sunnada in hore loogu socday ahay dacuu kula qowlin cinda qowli muxammadin famaa aaminun fii diinihi ka mukhaatiri maanta imaam kasta hadduu yidhaahdo bidcada axkaamulkhamsa ku dareeraysa hadalkii nebigaa ka mudan oo nebi moxamed wuxuu yihi salى اllahu alayhi wasalam wa kullu bidcati dalaala bidco walba waa baadi marka sheekha soo kala reebaa dee waa zillo ka dhacday iyo khalad ee meed ku raaci wa kullu bidcatin baad haysataa laakiin waxaa la yaab leh wakhtigii xernimada iyo suufiyada aan soo maray ayaa noogu dambeysay inaanu maqallo bidca axkaamulkhamsa ku dareertaa berigaa dee waanu akhriyi jirnay waxa weeyaan fiqiga mujaradka ee ifcal laa tafcal bilaa daliilka ana berigaasaa noogu dambeysay oo wayusanu wayukrahu wayaxrumu wayundabu dee in la wado unoo daliilka aan la sheegin oo mutuunta mujaradka a la akriyo xarafka iyo khadka ku yaallo un iyadoon masalada loo raajicin masterkeeda marxaladaas ay noogu dambeysay ahlu sunnaha iyo salafiyiintana waxaa dhaqan u ahayd fiqigoodu inuu noqdo fiqi muqaarana maca daliil fiqi sunnada ku salaysan oo sheikhulalbani waa idinka arkay yani muxadidka mujtahidka ah ee raximahullah aad aragteen xadiidka halkuu ka gaadhiyo sunnada dee haddana waa faqiih fiqigiisuna waa fiqhu sunna waa kale athamaru lmustataab fii fiqhi sunnati walkitaab marka waxaa la yaab leh dee wakhtigaas marka safiinatu najaha iyo safiinatu salaadka iyo cumdaha iyo abushujaaca iyo qaasimga iyo kutubtaasaanu soo dhiganay wakhtigaas laakiin dee daliil laysma weydiin jirin waa xarafkaa sheekhuu meesha ku qoray un qaado waxaase ka dambeysay ilaahay sunnada markuuna fahamsiiyey sheekhu wixii uu ku qowlay waxa daliilka waafaqsanna dee inaanu qaadanno wixii daliilka ka baydhsanna aanu ka baydhno oo khadkan qorani uuna aanu hogaankuu noqon laakiin sow la yaab maaha maanta iyadoo sunnadu faaftay waa dacwa salafiya maa shaa allah ay waxa weeyaan timaarteedu badiyo berriba ay ka muuqatay oo da'yarta lagu soo barbaariyey daliilkiiyo sunnada iyo aharkiiyo raadka ina hayaan maanta in laysku dayo in la tahwiiniyo la fudaydiyo arrimahaas la yidhaahdo waxba dhib ma leh sow cidumay odhan taqsiimu lbidca dee culimaa ku tagtay oo maan laysba weydiinan ha ku tageena maxaa u daliila la fudaydiyo bidaca idaafiga ah waa masaa'ilka waxa weeyaan asalkooda mashruuciyada leh laakiin sifada ama qaabka ama hay-adda wax lagu soo daray xilliga lagu qaydayo ama cadadka lagu qaydayo ama kayfiyada yacni shaygu hadduu yahay mashruucun biaslih mamnuucun biwasfi wayaan bidcada idaafiga ah oo asalkiisu waa mashruuc laakiin waxbaa lagu daray waxaa bidco ka dhigaya idaafadaa wax lagu soo daray tii in la yidhaahdo waxa weeyaan arrinkeeda la fudaydiyo bal waxa weeyaan bidca dhintayba la fadwoodo oo dee berigaasaa noogu dambeysay naweytu usallii farda salaati duhri arbaca ragcaatin muqtadiyan allahu akbar iyo waxa weeyaan naweytu sawma kadin waa laisku soonka waa laysku xidhi jiray habeenkii wadaadku haddaanu kuusii xidhin soonka oonad ka daba odhan maalintaa soon kuuma jiro dee haddii tii maanta lasoo ixyaa lasoo yaro nooleeyo oo la yidhaha atalafudu biniya laa ba's dhib ma leh waa raadkii oo laga baydhayo atalafudu biniyati bidca meeshaanuu nebigu ku dhawaaqin halkuu ku dhawaaqay waa lagu dhawaaqayaa oo waxa weeyi dee xajka oo kale nebigu waxa weeyaan talbiyada xidhashada xajka waa ku dhawaaqay waynu ku dhawaaqaynaa laakiin salaada xadiidu lmusiihi salaatahu dee wuxuu ku yidhi idaa qumta ila salaati fakabir allahu akbar taasaa salaada lagu xidhaa wa taxriimuha takbiir wa taxliiluha tasliim waxaa lagu xidhaa allahu akbar waxaana lagaga salaama naqsadaa assalaamu calaykum waraxmat ullah dee haddaad maanta tidhaahda maya way kaalmaynaysaayo istishcaarkii waad ku xasuusanaysaayo quwat lxuduur waa intii aanu odhan jirun xaaladii xerta yacni niyadaa caawinayse haddii lagu talafudo dhib ma leh haddii la yidhaahdo dee waxa weeyaan waa khalad taakhiiru lbayaani can waqti alxaaja laa yajuus ninkaa salaadiisa xumaynaya nebigu muxuu beri waayey sida haayadu ay inay mashruucu noqoto oy deliil noqoto ay daruuri u tahay ayaa wasiilada iyo sababta loo raacayaana ay tahay inay sharciyada deliil ku leedahay haddii kale waxay noqonaysaa alghaayatu tubarir alwasiila waxba ma leh mar haddii haayada loo socdaa ay taa tahay asalkii un salaada wax alla wixii kalee caawinaya loo sii maraya laa ba'sa laa haayada iyo waxa loo maraya labadaba waa inay mashruuc noqoto cibaadaduna waa tawqiifi amru lcibaada qiila waqaala iyo ma galo waxa weeyaan in wax layska ilqayo waxa weeyaan dee rabadaantiina waxbaan maqlayay aadaankii alfaadda tacabudiga ahaa ilaa aadaanku waa adkaariya alfaad tacabudiya oon waxna lagu darin waxna laga dhimay dee suxuur suxuur in laguba dari karana waan maqlayay dee waa baashii markaa waxaan filayaa dabarkay soo goosatay bidcadii waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiidkii baraa ibnu caazib markuu adkaartii noomka barayey laba lafdi buu isku bedelay wa rasuulika aladii arsalt wuxuu yihi laa bal wa nabiyika aladii arsalt maya baraayo waxaad tidhaahdaa wa nabiyika aladii arsalta lafdiga waaridkii waa kaa hadde nebi iyo rasuul labadaba nebigu waa yahay sala allahu calayhi wasalam maxaa ka macnaa lama odhan waxau yihi laa bal wa nabiyika aladii arsalt alfaadi iyo adkaartu waa tacabudi waa shay cibaado oo laynagu adoonsado oo laa yuzaadu fiiha walaa yunqasu minha shay waxbana lagu dari maayo waxna laga dhimi maayo calaa kullin yacni waxyaabaha ducadii jamaaciga ahayd ee bacda salawaadka niyaa la xidhanayaa suxuur baa la odhanayaa taqsiimu lbidca waxyaabo fara badan ayaa saaxada socda laakiin waxaan idin leeyahay dacuu kula qowlin cinda qowli muxammadin famaa aaminun fii diinihi ka mukhaairi waxaan idin leeyahay ayuha alikhwaanu fi اllaah waa in asalkii loo noqdo raadkii oo wasaawistan dambe laga digtoonaado ayna alaharu ya ayuha alahari aharkii mee ayuha alahari qofka ahariga ah ee aharkiiyo xadiidka nebiga u nisbo sheeganaya weeyaan ahari raadkii rasuulku mee maanta ma waxa kula fududaatay wax walba cid baa tidhi waxa qalad weyn ah in mas'alada laga eego hal qaala bihi axad cidi ma tidhi waa qalad waa in la yidhaahdo ciddii doontaa ha tidhaahdee hallahaa daliil waayo hadday noqoto cidi ma tidhi wax walba cid baa tidhi shar oo dhan baa kugu kulmi markaa shar oo dhan ha xambaarane iska fudaydi waxa kugu filan inta kitaabkiiyo sunnada ku sugan oo allah waxau ihi subxaanah awalam yakfi mana anzalna calayka alkitaaba yutla calayhim ina fii dalika laraxmata wadikraa liqowmi yuuminuun miyaanay ku filaanin inaanu ku soo dejinnay korkaaga kitaabka lagu dul akhrinayo miyaanu kaafi ahayn oonan ku fillayn taas waxaa ugu sugan naxariis iyo waano cidda rumaynaysa ee waantoobaysa cabdiraxmaan naasir asacdi waxau yidhi aayaddaa markuu fasiraayey falaa kafa allaahu man lam yakfihi alqur'aan walaa shafa allaahu man lam yashfihi alfurqaan waman ihtadaa bihi waktafaa fa innahu khayrun lah wuxuu yidhi alla ma kaafiyo kifaayaba ma siiyo kaan qur-aanku kaafiyin alla ma shaafiyo caafimaadba ma helo kaan furqaankaa xaqa iyo baatilka kala saaraya aanu shaafiyin ruuxa ku hanuunee ku kaaftoomana saasaa u khayr badan oo u wanaagsan waxyaabaha maanta soo baxay waxaa ka mid ah nimankaa xadadka cusub la yimid qaarkood oo ka mid ah ayaa waxaa layga soo sheegay inay yidhaahdeen iyada lafteedu waa inxiraafe kutubtii sheekhulislaam ee maxamed cabdulwahaab icaadatu nadar bay u baahantay waxaan idiin sheegayaa bidaayat linxiraafi wa nihaayatu min ayna bada'a wa ilaa ayna intaha wuxuu ka bilaabmay jawaasu tacadud اljamaacaat waxoogaa buxuusaa la qoro jamaacaad tiro badan in la samayn karo halkaasii aafadu ka bilaabantay maantana waxay maraysaa sheekhulislaam maxamed cabdulwahaab weliba ninka warkaa la iiga sheegay waa nin takhasuskiisu caqiidada oo dakaatiradaa ka mid ah waa aafo laga naxo inuu yidhaa maanta kutubtii sheekhulislaam maxamed cabdulwahaab waxbaa ku jira iyo takfiir oo ha la baadho ha la hubsado waa arrin khatar ah lana yaabi maayo oo qaala qablahum kabiiruhum kabiirkoodii baa hore u yidhi oo waa kii kabiiruhum uu yidhi maxay nagu meermeeriyuun saddexdan ulaasiyadan sheekhulislaam ibnu taymiya sheekhuislaam ibnu lqayim waxa weeyaan sheekhulislaam maxamed cabdulwahaab ilaa mataa usuulu halaaa waxaanu leenahay ila alqabri waa su-aalihii qabrigo annaku waanu la dhimananaa oo man rabuka waman nabiyuka wamaa diinuk waanu la godgelaynaa aduu haddaad usuulka dhaaftood ka sarrayso cilmulkalaamka iyo falsafada ku bedelo marka alkalaamu huwa alkalaam waana min manbacin waaxid hadalku hadalkaasuu ka hidahayaa kabiirkoodaa hore uu yidhi maxaa un inagu meermeeriyey saddexdan iyo usuulka iyo kadaa wa kada miyaan wax kala jirin maanta wuxuu gaadhay ninkaasi qolooyinka kolley waxa weeyaan dee nimankani waa rag isku wada xidhan nin halkani nala jooga maaha laakiin waxaa laiga soo naqliyey inuu yidhi icaadatu nadar waa in lagu sameeyo kutubtii sheekhulislaam maxamed cabdilwahaab anta taxtaaju ilaa icaadati nadar adigu halkaagii hore u noqo weliba nin wanaag iyo sunna aan ku aqaanuha berigii hore laakinahu tagayar wuu isbedelay marka waxaan leeyahay ninkaas adaa icaadatu nadar u baahan maxamed ibnu cabdilwahaab wuxuu u nusreeyey oo u gargaaray xaqullaahi cala alcabiid cumrigiis iyo noloshiisa wuxuu ku qaatay nusrada tawxiidka marka xisbiyada xurmadii ka bilaabantay iyo xaqdaradii iyo bidcadii ma tawxiidkii iyo caqiidadii bay maraysa waa la ogyahay waa bidaayatu linxiraafi wa nihaayatu halkan waxaa ka bilaabdaa halkaasuu ku gebagaboodaayo ogaada khayr lagama dheefo waxaan dul marayaa kolley majliskan kuma dhammayn karo wixii aan ku talagalay oo majliska muhimadda ugu weyn lahaa oo tacdiimu nusuus habeen dambuu noqon doonaa haddii rabbiina gaadhsiiyo laakiin iminka waxaan dul carari doonaa bal maanta a'immada iyo nuquusha iyo aqwaasha a'immada waa ta aad waxa weeyaan loo wadwado marka a'immada laftoodii waxay tidhi baan tilmaamayaa hadallada aan akhriyayaa ma cusba oo hore in badan waad u maqasheen laakiin haddana maanta dantaa tidhi inaan dib ugu celiyo waa muqadimada sheekhu alalbani calayhi raxmat ullah waad wada garanaysaan sifatu salaati الnabiy sheekhu waa ka u baabaystay aqwaal اla'ima fi itibaaci الsunna wa tarki aqwaalihim اlmukhaalifati laha wuxuu u baabaystay aqwaasha a'immadu ay ka yidhaahdeen sunnada in la raaco lagu sugnaado iyo in laga tago hadalladoodu hadday sunnada khilaafaan waa a'immada laftoodii waa kuwa maanta dadka qaarkood ay leeyihiin dhinacna ha u dhaafin iyaga dardaarankoodii weeyi waa muqadimada sifatu salaati الnabiyi lilimaami اlalbani calayhi raxmat اllah waxaa imaamku uu yidhi muqadimada kitaabkiisa ah wa min almufiidi an nasuuqa hunaa maa waqafnaa calayhi minha aw bacdiha lacalla fiiha cidat wadikraa liman yuqalliduhum waxa uu yidhi waxa haddaba mufiido oo faa'iido leh inaynu halkan ku soo aroorinno bal a'immada aqwaashooda wixii aynu ka gaadhnay ama barh ka mid ah waxa suurowday inay kuwaan toobaanoo wax ku qaataan dadka ku dayanaya a'immada ee muqallidiinta ah bal yuqalliduuna man duunahum bidarajaat taqliidan acmaa bal wuxuu yidhi iskaba dhaaf a'immada oo a'immadaasi waaba rag waaweyne waxay ku dayanayaan oo daba socdaan dad in badan a'immadaa ka hooseeya oo ka sokeeya waxaanay ku dayanayaan ku dayasho indhala wayatamasaku bimadaahibihim wa aqwaalihim kamaa law kaanat nasalat min asamaa waxaanay ugu dhegayaan madaahibtooda iyo aqwaashooda culimada sidii waxay samada ka soo degtay wallahu caza wajala yaquulu itabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tatabicuu min duunihi awliyaa qaliila ma tadakaruun aayaddaas ayuu sheekhu muqadimadiisa ku gebagabeeyey waana aayadda in badan sheekhaygii muqbil calayhi raxmat ullah aan ka maqli jiray itabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tatabicuu min duunihi awliyaa qaliila ma tadakaruun ilaahay xaggiisa wixii laydinka soo dejiye raaca oo wax waloo ka soo hadhay kaga kaaftooma waxa ilaahay xaggiisa idinka yimid waxa yar intaa waantoobaysaan ee wax qaadanaysaan waxaynu bilaabanaa a'immada hadalkooda abu xaniifa ugu horeeya waxa uu ihi idaa saxa alxadiidu fahuwa madhabi ibnu caabidiin baa xaashiyada ku soo wariyey mujalladka koowaad safxada saddex iyo lixdan wuxuu yidhi abu xaniifa xadiidka nebigu hadduu ansaxo kaasaa madhabi ah haddaba xanafi haddaad tahay xadiidka nebiga raac hadalkii abu xaniifa waa kaas waxa kale uu yidhi abu xaniifa laa yaxilu liaxadin an yaahuda biqowlina maa lam yaclam min ayna akhadnaah ibnu lqayim baa iclaamu lmuwaaqiciinka ku tilmaamay mujalladka labaad safxada saddex boqol iyo sagaal wuxuu yidhi qofna xalaalu ma aha inuu hadalka yaga qaato ilaa uu ogaado halkaanu ka soo qaadanay war bal hadeeg maaha imika aqwaasha mujaradka ee sanka layska gelinayo wuxuu yidhi sheekhu xataa yaclama min ayna akhadnaah ilaa halkaanu ka soo qaadanay uu ogaado yaanu hadalka yaga qaadan waa abu xaniifa riwaayo kale waxa uu yidhi fainanaa basharu naquulu lqowla alyowma wanarjicu canhu hadan waayo bashar baanu nahay dad bani aadam khaldamaya oo maanta hadal baanu odhanaynaa berrina waa ka noqonaynaa marka hadalka yaga uun haddaad qaadato maana ku madna daba socon riwaayo kale waxa uu yihi wayxaq yaa yacquub wahuwa abuu yuusuf laa taktub kula ma tasmacu minii fainii qad ara ra'ya alyowm waatrukuhu hada wa ara ra'ya hadan waatrukuhu bacda had war waxa u yihi yacquuba waa abuu yuusufe wax kastood iga maqasha haiga qorin waayo maanta ra'yi baan arkayaa berrina waan ka noqonayaa berri ra'yi baan arkayaa sahan dambana waan ka noqonayaa waxa u ihi idaa qultu qowla yukhaalifu kitaab allahi tacaala wa khabara arasuul fatrukuu qowli war markaan idhaahda hadal khilaafay kitaabka iyo sunnada hadalkayga ka taga oo ha qaadanina maalik ibnu anasna wuxuu yihi calayhi raxmat ullah inamaa ana basharun ukhtiu wa usiib fanduruu fii ra'yi war anuu basharun baan aho waan gafaa waanan asiibaa ee hadalkayga iyo ra'yigayga fiiriya fakulu maa waafaqa alkitaaba wاsuna fakhuduuh war wax kastoo kitaab iyo sunno waafaqa qaata wa kullu maa lam yuwaafiq ilkitaaba wasunna fatrukuu wax kastooo ka baydha kitaabka iyo sunnadana idinkuna iskaga baydha ibnu cabdilbar ayaa jaamica ku soo saaray mujalladka labaad safxada soddon iyo laba waxaa kaluu yihi imaamu maalik maquuladiisa mashhuurka ah laysa axadu bacda الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam ila wayu'khadu min qowlihi wayutrak ila الnabiyu salى اllahu alayhi wasalam wuxuu yidhi axad ma jira nebi moxamed dabadii ilaa hadalkiisa waana la qaataa waana laga tagaa oo wixii xaqa waafaqana waa laga qaataa wixii khilaafana waa laga tagaa nebi moxamed mooyaane salى اllahu alayhi wasalam isagunbaa hadalkiisa dhammaan lagu wada dhaqmaa ibnu cabdilhaadi baa irshaadu saaliga kaga soo naqliyey mujaladka koowaad safxada laba boqol iyo toddobiyo labaatan imaamu shaaficina waxa uu yidhi maa min axadi ila watadhabu calayhi sunatu lirasuuli اllahi wataczubu canhu famahma qultu min qowli aw asaltu min asli fiihi can rasuuli اllahi khilaafu ma qultu falqowlu ma qaala rasuulu اllahi wa huwa qowlii imaamu lxaakim baa ka soo naqliyey waxa uu yihi axad ma jiro ilaa sunnada nebiga wax kamida ka tegaya oo ka qarsoomaya haddaba imaamu shaafici waxau ihi war hadal kastoon ku hadlay iyo asal kastoon dejiyey oo rasuulka laga helo waxaan idhi wax ka duwan hadalku waa hadalka nebiga sala allahu calayhi wasalam isagaana hadalkaygii ah allahu akbar waa hadal kaafi ah oo ku filan liman araada alxaqa waxaa kaluu yihi imaamu shaafici ajmaca almuslimuuna calى ana man istabaana lahu sunaة can rasuuli اllah salى اllahu alayhi wasalam lam yaxila lahu an yadacaha liqowli axad ibnu lqayim baa iclaamka kusoo naqlinaya mujaladka labaad safxada saddex boqol lixdan iyo kow wuxuu ihi muslimiintu waxay ku kulmeen oonay ku kala baydhin in qofka sunno nebi u caddaato aanay xalaal u ahayn inuu qof hadalkii uga tago cidduu doono ha noqdo waxaa kaluu yihi imaamu shaafici idaa wajadtum fii kitaabii khilaafa sunati rasuuli اllah salى اllahu alayhi wasalam faquluu bisunati rasuuli اllah wadacuu maa qultu war haddaad ka heshaan kitaabkayga sunnada nebiga wax khilaafsan sunnaha rasuulka qaata oo ku qowl oo ku hadla oo iyada ku dhaqma hadalkaygana iskaga taga riwaayadda kale waxa uu yidhi fattabicuuha walaa taltafituu ilaa qowli axad waxa uu yidhi raaca sunnada rasuulka hadal qof kale hadaymoonina oo ha milicsanina iska dhaafa inaad qaadataani xaggiisaba hadayina oo ha milicsanina awradahu alimaamu nawowi fi lmajmuuc mujaladka koobaad safxada lixdan iyo saddex idaa saxa alxadiidu fahuwa madhabi waxaa kaloo imaamu shaafici u yihi sida imaamu nawowi majmuuca uu kaga soo naqliyey xadiidka nebigu markuu ansaxo isagaa madhabkaygii ah ayuha shaaficiyu fattabic rasuula allah sala allahu alayhi wasalam ninka shaafici uu nisbo sheeganayo rasuulka raaco xadiidkiisa ha ka baydhin waxaa la diidan yahoo qalad ah tacasubka madhabiga ah qofku haddii mujarada nisba ana shaafici dee itibaaciisu kii rasuulka hadduu yahay waxba yeeli mayso oo aimadii sheekhulislaam ibnu taymiya iyo culimada sacuudiga iyo aimo fara badan waxaa laga yaabaa xanaabile in loo nisbeeyo haddana dee uma tacasubaan oo ma yidhaahdaan madhabka xambeligaa dhinacna u dhaafi mayno waa mujarad nisba laakiin itibaacoodu waa aharka iyo raadka marka ruuxu haddii isagoo raadka haya uu yidhaa nisbadaydu waa ila shaafici dee waxba yeeli mayso mujarada nisba laakiin waxa qalad ah inaad tidhaahdo madhabka dhinacna u dhaafi maayo waxaan ku tacasubayaa waxa weeyaan madhabka shaaficiyada ama madhab kale waxa u ihi imaamu shaafici antum aclamu biاlxadiiثi wاrijaali minii faida kana alxadiiثu صaxiix faaclimuunii bih aya shayin yakuun kuufiyan aw basriyan aw shaamiyan xataa adhaba ilayhi ida kaana صaxiixa isagoo imaamu axmed ibnu xambal la hadliyo waxa uu yidhi war idinkaa iiga aqoon badan xadiidka iyo raggiisa ruwaada xadiidka صaxiixa ah haddii waxa weeyaan xadiis saxiixii uu jiro a maqashaan isoo ogeysiiya cidduu doona ha noqda ama kuufi ama basri ama shaami meeshuu doonaha ku sugnaado ciddii doonaha hayso aan u tago oon ka soo qaatay hadduu saxiix yahay ibnu abi xaatim baa ku soo naqliyey fii aadaabi shaafici safxada afar iyo sagaashanaad ilaa shan iyo sagaashan waxaa kaloo imaamu shaafici uu yidhi kulu mas'alatin saxa fiiha alkhabaru can rasuuli اllah salى اllahu alayhi wasalam cinda ahli naqli bikhilaafi ma qultu faana raajicun canha fi xayaatii wa bacda mamaati abu nucaym baa xiliyada ku soo saaray mujaladka sagaalaad safxada boqol iyo toddoba wuxuu yidhi mas'alo kasta oo xadiidka nebigu salى اllahu alayhi wasalam ku ansaxo wixii aan idhi wax ka duwan waan ka noqonayaa noloshayda iyo dhimashadayda dabadeedba ee taa qaata marka waxaad ogaataa madhabu shaafici waa madhabu ahli اlxadiid waa madhabka xadiidka iyo sunnada wixii sunnada waafaqsan inaad qaadato weeyaan shaaficinimadu ee ma aha inaad tidhaahdo waxa weeyaan qowl baan ku dhegayaa aan daliil lahayn hadalkii a'immadu waa kaas waxa u ihi imaamu shaafici idaa ra'aytumuunii aquulu qowla waqad saxa can الnabiyi salى اllahu alayhi wasalama khilaafu faaclamuu ana caqlii qad dahab war hooya hadday aragtaan in aan idhi hadal nebigu wuxuu yidhi ka duwan waxaad ogaataan caqligaygii waa tegey mar alla markaa nebiga khilaafayo caqligaygu ma joogay ogaada wuxuu u jeedaa un imaamko yani ku mubaalaqoonayaa sida marnaba aan u ogolayn in laga soo naqliyo ama uu taqriiriyo wax rasuulka khilaafsan salى اllahu alayhi wasalam ibnu abi xaatim baa aadaabu shaafici ku soo naqliyey safxada sagaashan iyo saddex waxaa kaluu yihi imaamu shaafici kulu maa qultu fakana can الnabiyi salى اllahu alayhi wasalama khilaafu qowli mima yasixu faxadiidu الnabiyi salى اllahu alayhi wasalama أwlaa falaa tuqaliduun ibnu abi xaatim baa isagana masderkii hore kaga soo naqliyey wuxuu yidhi wax kastoon idhaahdo oo nebiga sala allahu calayhi wasalam laga helo wax ka duwan oo ka ansaxay xadiidka nebigaa u mudan in la qaatee qaata hana igu dayaninoo hayqallidina waxaa kaluu yidhi imaamu shaafici kulu xadiidin can اnabiyi salى اllahu alayhi wasalam fahuwa qowlii wain lam tasmacuuhu minii maa ablaga hada alkalaam maxaa hadalkaa ka xeel dheer oo ka cajab badan wuxuu yidhi xadiid kastoo nebiga ka ansaxaa waa qowlkaygii iyo madhabkaygii xataa haddaydaan iga maqal xataa haddaanan um iyo risaalo ku qorin xataa haddaan madhabkayga aanu ku diiwaan gashanayn oona ku qorayn wax kastoo nebiga ka ansaxaa isagaa madhab iyo qowli ah hadalkaa ma hadalka xeel dheer baa jira dee markaa asalka qabso oo farac ha ku lugu-in oo imaamka wixii uu khilaafay sunnada ka baydh adoo ixtiraamaya oo qadarinaya ma aha aimada in la liidayo o la xaqirayo xaasha wakalla waa cala ru'uus madaxay noo saaran yihi laakina alxaqa axaqu an yutabac waxaase ka weyn oo ka mudan raacitaan dee xaqa ku sugan kitaabka iyo sunnada imaamu axmed ibnu xambalna waxa uu yidhi laa tuqalidnii walaa tuqalid maalikan wala shaaficiya wala lawsaaciya wala thawriya wakhud min xaysu akhaduu war hooy aniga ha igu dayan imaamu maalig ha ku dayan shaafici ha ku dayan awsaac iyo hawri ha ku dayan wakhud min xayu akhaduu war halkay ka soo cabeen ka soo cab halkay ka soo qaateen ka soo qaado waa hadal weyn oo dhaxalgala riwaayo kale waxa uu ku yidhi laa tuqalid diinaka axada min haulaa maa jaa can الnabiyi salى اllahu alayh wasalam waasxaabi fakhud bih uma taabiciina bacdu alrajulu fiihi mukhayar waqaala mara alitibaacu an yatabica alrajulu ma jaa can الnabiyi salى اllahu alayh wasalam wacan asxaabih uma huwa min bacdi taabiciina mukhayar ibn اlqayim ayaa iclaamka kaga soo naqliyey mujalladka labaad safxada saddex boqol iyo laba waxa uu yidhi war hooy diintaada qof a'immadaa ka mid a haw daba fadhiisanoo ha kaga dayan ka qaado nebi moxamed iyo asxaabtiisa wixii ka sugnaaday qaado oo ku dheg dabadeed taabiciinta wixii intaa ka dambeeyey taabiciinta qofku isagaa khiyaaru leh riwaayo kale wuxuu ku yidhi itibaacu waa inuu ruuxu raaco nebigi iyo saxaabadiisa wixii ka sugnaaday wixii ka dambeeyey isagaa mukhayaru a taabiciinta waxaa kale uu yidhi imaamu axmed ibnu xambal ra'yu اlawsaaci wara'yu maalikin wara'yu abi xaniifata kuluhu ra'yun wahuwa cindii sawa wainama alxujatu fi اlaathaar ibnu cabdilbar ayaa jaamica kaga soo naqliyey mujaladka labaad safxada boqol afartan iyo sagaal wuxuu yihi awsaaci iyo maalig iyo abu xaniifa iyo aimadaas oo dhan ra'yigoodu waa ra'y waanay suukay mid xujadu waxay ku sugan tahay aathaarta raadka rasuulka ka sugnaaday salى اllahu alayhi wasalam iyo saxaabadiisa waxaa kaluu yihi imaamu axmed ibnu xambal man radda xadiida rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalam fahuwa calaa shafaa halak ibnu اljawsi ayaa ka soo naqliyey xadiidka rasuulka qofka celiya halaag buu qarqarka u saaran yaho halis buu daaqaya majlisku wuu inagu dheeraaday laba faqro ayaana intaa ku dhammaatay labaa inoo hadhsan hadduu rabbiina gaadhsiiyo habeen dambe in sha allahu ayaynu khatimi sheekhana waynu ka fasax qaadanay sheekh sulaymaan waayo dee habeen dambe dersigii tafsiirku inuu bilowdo ayay ahayd laakiin maadaama waxa weeyaan majlisku isku xidhan yahay si aanu hadalku u kala hadhin habeen dambe ayaynu kamili doonaa waanaynu ugu mahadnaqaynaa sheekha iyo ahlulmasjidkaba soo dhoweynta iyo tarxiibka iyo wakhtiga ayna siiyeen wafaqa allahu ljamiic lima yuxibu wayardaa wasala allahuma waslama calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi awala waakhira intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhira dacwaana an alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين